wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya doctor hayse foosiyo abikar nuur ayaa maanta booqatay dhaawacyada ku jira qaar ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho kuwaasoo kusoo dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay hoteelka naasaha bilood laba degmada xamarweyne ee gobolka banaadir wasiirka caafimaadka ayaa booqatay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho halkaasoo la geeyay dhaawacyada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey agaasimaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf waxaana ugu horeyn wasiiradda u faahfaahiyey dhaawacyada la gaarsiiyey isbitaalka waxaana uu sheegay in afar iyo labaatan ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan lasoo gaarsiiyey isbitaalkooda iyo shan ruux oo meed ah maanta waxaa noo yimid aan ku mahadcelinaynaa wasiiradda caafimaadka mudane fawsiya waxaa kaloo noola socda agaasimaha waaxda caafimaadka oo wasaaradda aad bay u mahadsan yihiin mar kasta oo marxaladahan oo kaleetoodana yacnii walwal ayagoo ka qabo yacnii caafimaadka soo u socdo noo imaado oo wixii aan naga maqana nagu kaalmeeyo wasaaradda caafimaadka waa mahadsan yihiin waxaan u sheegi lahayn dhaawaci shalay waxaa noo yimid dhaawaci maalin dhowed dhacayay waa ka haddii la fiiriyo lambarka intii na soo gaartay aad bay uga yaraayeen waxaana soo gaartay adiga labaatan iyo afar oo shan ay ahayd mayd iyo saddex oo dhaawacooda fududaay iyo lix iyo toban oo aan seexnay lix iyo tobankii midba mar ayaa mataqaanaa markii aan yacnii wixii dhibka ahay iyo wixii o dhan iyo markii aan ka dhayno aan ka daaweynay qaar baa baxay oo meelo kale loo waday oo hay-adahooda ay u shaqaynayeen dad badan oo dad u shaqaynayo oo dad caadi ama ahayn badidooda waxay ahaayeen dad oo hay-adihii ku xiran hay-adihiiyaa mataqaanaa la baxay wixii kaloo noo joogo waa ka shaqaynoo haynaa hay mudane wasiir waa waa aadaa u mahadsan tahay maashada aan noo timid dhanka kale doctor yusef wasiye abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa caafimaad u rajeysay dadka ku dhaawacmay waxaana ay u mahad celisay isbitaalka madiina sida u daweeyey dadka la gaarsiiyey waxaana ay sheegtay in dadka dhaawacyada kala duwan qaba ay qaar ka mid ah hay-adaha caafimaadka ay kala shaqayn doonaan sidii daawooyin deg deg ah loogu sameyn lahaa dadkaasi bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu siduu idiin sheegay doctor maxamed yuusuf waxaan u nimid inaan aragno dhaawicii shalay maqhribkii dhacay ee hotel nasaha blood dhaawicii la keenay inta dhaawac badanaa la keenay sida caadada ay tahay madiina waa isbitaalada ugu waaweyn oo dhaawacyada aad garaaba u ah la keeno warbixin guud waxaa naga siiyey doctor maxamed yuusuf waana soo aragnay dhaawaca intooda badan siduu sheegay halkiisa aad ugu daran oo hadda ay takhaatiir badan oo i c r c la shaqaysa doctor maxamed yuusuf ay ka talinayeen iyo isaga tiim ahaan sidii loo qali lahaa waxaan rajaynaynaa ilaahu inuu caafiyo asaga iyo intii kaloo ku dhaawacantay inta dhimata ilaahay ha u naxariisto ilaahay sabar ha naga siiyo waa muddo laba isbuuc gudaheeda shilkii kale ugu weynaayo dhaca naf soomaali ku baxda dhaawac badan ka yimid marka waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo doctor maxamed yuusuf isagoo waajibkiisa ay tahay oo takhaatiirta ugu fiican oo qalliinka waddanka uu ka mid yahay haddana siduu habeen iyo maalin ugu taagan yahay uusan ugu daalinoo tale iyo iyo mar walba noogu yimaado marka waa mahadsan yahay ilaahay dhaawac ha ka kiciyo inta dhimatana allah u naxariista sabir allah naga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaa jiifa dhaawacyadii aad u fara badan oo ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar iyo qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halka qaar kalena loo qaaday dalka dibaddiisa xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamigaha puntland post muqdisho